kulanti wacan wanaagsan maantiinba dhegaystayaal halkan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a stuudiyaha magaalada hargeysa kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu toddobaadkan kusoo diyaarinay islamarkaana idinka soo gudbinayna magaalada hargeysa barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay haddii aan la yidhaahdo oo aanu kusoo qaadan doonaa toddobaadkan bilowgiisii waxa ciidamada ammaanka ee somalilan ay ka ururiyeen dadka ka soo jeeda koonfurta soomaaliya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyadoo dadkaasi la sheegay in sida ay ciidamada amnigu u sheegeen warbaahinta dilalka ama xagga amniga arrin la xidhiidha ay u sameeyeen tallaabadan waxaa ka hadlay arrintan meelo kala duwan weliba qaabka loo galay ayaa meelaha qaarkood ay cambaareeyeen iyadoo lagu tilmaamay inahay tallaabo deg dega marka la eego xaqay dadkaasi u lahaayeen in digniin la siiyo oo muddo ay haystaan si kastaba ha ahaatee barnaamijka waxaa martiigu aan aad iyo aad uga mahadcelinayaa siyaasi cali axmed cabdi cali cantar oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii somalilan soo maray islamarkaana ah siyaasi gobolka sool ka soo jeeda waxaan uga mahadnaqayaa wakhtigiisa uu siiyey barnaamijka aad baad mahadsanta cali sidoo kale barnaamijka waxaa ka qayb qaadanaya xildhibaan maxamed abiib oo ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada somalilan isagana waxaan runtii uga mahad celinayaa wakhtiga uu siiyey barnaamijka iyo ugu dambayn sidoo kale barnaamijka waxaa isaguna wakhti siiyey oo marti igu ah oo igala qaybgelaya martina igu ah garyaqaan mubaarig maxamuud falaag oo ah garyaqaan madax bannaan ama sharciyaqaan madax bannaan oo aanu ku eegi doono bal waxaa shuruucda caalamiga iyo xeerarka somalilan u yaalaaba arrintan lafteeda ay ka qabaan ugu horreyn cali dhammaantiinba soo dhawaada marka hore cali aan kuugu horreysiiyo marka hore weliba aadna waad ula socotay xaaladda gobolka sool maxaa kaaga muuqda ama maxaad dadka ugu tilmaami lahayd go-aankan ay ciidamada amniga ee somalilan qaadeen iyo tallaabadan dadka koonfurta lagu lagaga saaray magaalada go-aankani wuxuu ahaa go-aan aniga shaksiyan aan u arko go-aan fiican laakiin u baahnaa uun habka loo maamulo ama managementkiisu inuu ahaa in muddo la siiyo dadkaas oo ay muddadaa ku urursadaan si ay u helaan jaanis ay dayn iyo waxyaalo badan oo ka daadsan ay u qaadan karaan si ay dhulkoodii ugu noqdaan laakiin waxaad moodaysay in degdeg ku jiro oo ay dowladdu fool ergeysa iyadoo intii horeba soddonka sannadoodba qaarkood ay deganaayeen dee waxa soddonka ay u joogeen maanta loogu adkaysan waayey inay bil ku tagaan waxaad moodaysay anigu maanan garan markaa waan kugu soo noqonayaa waxaan siinayaa xildhibaan maxamed abiib xildhibaanka isa horta aad u aragta adu go-aankan dadkaa lagu ururiyey lagaga saaray magaalada laascanood bismillahi raxmaan iraxiim aad iyo aad baad mahadsan tahay khidran akle iyo idaacadda v o a anu waxaan u arkaa go-aankaasi mid khalada waxaan u arkaa mid maad aragtay mid rootes ah waxaan u arkaa mid guud ahaanba kasoo horjeeda maad aragtay shuruucda caalamiga iyo kuwa somalilan u degsan labadaba waayo dad dhibaato ka soo cararay dadkan inay beerahoogi iyo guryahoogii ay beryaan iyagaa ugu jeclaa dhibaataa keentaalka dee waa in wax badan la qiimeeyo markaa marka dadkaan la celinayo oo xitaa la qiimeeyo waa dhulka lagu celinayaa nabad ma yahay warbixintii u n h c r hay-adda qaxootiga u dambey soo saartay berigii dhawada kenya qaxootiga la celinaya waxay sheegtay meel lagu celin kara dad rayida weli maaha soomaaliya koonfurta iyo bartamaha soomaaliya maaha ay soo saareen marka iyadoo warbixintaa aan la iska indha tiray iyadoo la iska indha tiray maxaa la yidhahdaa dastuurka somalilan waxaan qabayna dastuur zuminta waayo somalilan dastuurka ugu sarreeya labada qodob ee midna ka tobnaad yahay ee dastuurka midna koob iyo labaatanaad waxay sheegayaan inay somalilan raacayso oo ay ixtiraamayso xeerarka iyo baaqyada caalamiga ah ee xuquuqal insaanka iyo axdiyada qaramada midoobey axdiyadaasina marka qaxooti la celinayo procedure baa dee loo dhigay la maro oo la raaco nidaam ha nidaam la raaco marka markaa arrimahaasoo dhan an eegaan waxaan u arkaa arrin sharci darra in ahayd inay gef ku ahayd dadka masaakiinta maarata kasoo qaxay dhibaatooyinka waatay waan soo noqon doonaa adigana waan kusoo noqonaya maxamed xildhibaan laakiin garyaqaanka mubaarak adigu sharci yaqaan ahaan horta say kugu muuqataa bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantay ilaacada v o da iyo ka qaybgalayaasha barnaamijkanba maxamed xildhibaan maxamed abiib iyo cali cantar waan aad baan u salaamayaa arrintaasi horta waa arrin aan aniga khalad ila ah khalad weyn ila ah oo gaf weyn oo bili-aadamnimada laga galay ayaa ka muuqata ilaahay bili-aadanka ayuu karaameeyey shuruucdeenoo dhanna bili-aadanka way karaamaysay oo xoriyaaddooda iyo amniga naftooda iyo hantidoodaba way ilaalisay marka arrintaas la qaaday tallaabo waxay ahayd aan loo meeldayin sharci loo eegin degdeg ku jiro gaf iyo violation amba gaf xagga xuquuqda aadamaha ah oo la galay bay ahayd mas-uuliyaddana waxaa la ahayd ciddii dee hawshaa fulinaysay waa gaf baan markaan wax gashay waad waad mahadsantay n aad baad mahadsantay cali aan kusoo noqday siyaasi cali cantar taliya booliska haddaynu soo xigano n wuxuu sheegay in arrintan ay amniga dartii u qaadeen miyaan la odhan karin markaa duruuf baa keentay
maya lama odhan karo waxa weeyaan horta dee tan xamar ka socota ee uu yidhi arrinta xamar ka socota laascanood ka socon mayso arrintan dee labaataneeyo intaa daba somalilan jirtay in yar bay nabad ahayd inta kale waxay ahayd un way socotay madaxaa dadka laga tooganay dawladduna waa joogtay dee inay markaaba wax ka qabato ayay ahayd waxaad moodaa in si ay u fooleeriyeyso dawladdu oo ay culays u saartay dadkan deegaanka markaas degay ee soomaaliyeed shuruucda haddii dub loogu laabtana maxaa ahaa jibraan cigaan markuu halkan haystay ee somaliland uu haystay iyo madaxweynaha waxaa jirtay digreeto uu soo dejiyey uu yihi qof kastoo soomaaliya soomaaliya wuu degi karaa qof macnaa ujeeda somaliland oo somaliland wuu degi karaa qof kastoo soomaali dolo soomaaliya iyo somaliland wuu degi karaa wuu ka shaqaysan karaa waa isku waa isku sharci ayaa ku wada dhacaya qofka muwaadinkii wixii qabta ayuunbaa qabta laakiin waxaa loo baahan yahay inaanay gelin arrimaha siyaasadda keliya ayahay haddaba waxa weeye haddii hadda ay leeyihiin sida ay sheegayaan taliyayaashu nabadgelyo darteed baanu waxaan u rarnay bay yidhahdeen ee innagu waxaan imika isku haysanaa habkii loo maamulay baa khaldanayd managementkii habkii loo maamulay ayaa khaldanayd laakiin haddii ay dadku dambiilayaal xitaa ku jiraan dee dambiilayaasha laftoodii in la baadho ayay ahayd oo dabeetana laga soo dhex saaray aan lala degdegin marka dee folerigaasaa jiray waatay aan u imaado xildhibaan maxamed abiib xildhibaan haddaan isla su-aashaa ku weydiiyo in arrinta amni darteed ay u sameeyeen dee arrin amni arrin ka weyn baa meesha ka dhacday amniga dee ciyaal baa dhabarka lagu sidaa la raafay muddo amniguu khalkhaliyey kaasi waa iska afkubaati taasi waxa weeyaan walaa taasiratun waasiratun wisra uqraa bu ilahay qofna qof kale dembigiisa ma qaado mucaahadooyinka caalamigaa kaa qaxootiga iyo kamagelyo doonka dhammaantood waxay sheegayaan in qofna aan qasb lagu saari karo dawladdu waxay ahayd inay waajibkeeda ay gudato oo qofka amniga khalkhaliyey sidiisa loo abaro wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan way ka hadashay iyadoo loo jawaabayo ee ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya ma muuqataa inay arrintii xasaasiyad kaloo siyaasiya ay kicisay dee mas-uuliyadda innagaa yeelayna wax kastoo xasxasiyado ka yimaada adduunyadoo dhan bayna ku dhaleecaysay soomaaliya dalkani waa dal sharci ku dhisan ugu yaraan qof baa dembi galay labaa galay saddex baa galay kuwaa laftoodu way xaq u leeyihiin haddii xitaa laga shakooy la saaro ogeysiis bay xaq u leeyihin waxay xaq u leeyihiin in loo sheego oo warqad qoran loo sheego iyagoo bayndhi qof qof la yidhaahdo hebel hebel wa saasaa lagu weydiiya muddadaasaad kaga baxaysaa waddanka muddada ayay kaga baxaysaa waddanka hal qof oo adduunyada u adartay oo diblomaasi oo laga saarayo waddan ayaa waktiga ugu yar loo qabtay afar laatan saacadood laakiin intaa baabuurkaas dabageliyo qofkii dhaqaaqaba saar meela ka dhacday de adduunyada waa raaf markaa ninka odhanaya dadkan amnidar la geysteen isaga waxaa weydiinaya de ciyaalku maxay geysteen waa caalamudi maxay waatay aad mahadsantay xildhibaan maxamed abiib mubarik falaag garyaqan haddaad eegtid xagga bal maxamed nacarabka waa ku dhuftay lakiin arrinta waxaad moodaa xaggii inay ka soo durugto xaggii siyaasadda haddana ay mar kale laysu jawaabayo horta arrintani tallaabadan la qaaday oo aan markii horena sheegay tallaabo sharciya ma ahayd hay-adaha amniga mas-uulka amniguna jawaab kamay bixin amni daradii ka jirtay oo tallaabadan ay qaadeen kamay jawaabeen amni daradii ka jirtay xagga siyaasadda somaliland marna kuma gergelayso waa arrin dhib ku ah waa arrin ay ka dhalan karayso consequence iyo cawaaqib oo layskula xisaabtami karo oo waad arkaysa iyo meelo badan baa laga dhaleeceeyey dembiguna maaha dembigu wadar looma wada gale qof kastaa sida dastuurka qodobka lix iyo labaatanaad fakradiisa koobaad iyo labaatan ka hadlaan dembi waa wixii horta sharcisi jideeyey ee maxkamad horteed ka caddaada ee lagu caddeeyo laakiin ummadan shan boqol oo qof oo soddon sadeno- sod- sano deganayd in la yidhaahdo waxaan u aanaynaynaa oo tuhunadii waxaan u aanaynaynaa inay amni darre ka lug lahaayeen oo xitaa qof qura oo dadkaa kasoo jeeda inta lasoo qabtay oo indicator amba cadaynu noqon karo la odhanayo dadkaasu ku abtirsanaya kiiskii novembar waktigaa dhacay maxkamadda markanu keena wuxuu ku caddaaday nin dadkaa kasoo jeeda lama keenin mas-uulkiina dee sharcigu ku shaqeeyaaye sharciga kama sarreeyo marka arrintaas waxay ahayd sidaa la sheegay waan ku raacsanay qodobka sideedaad ee dastuurka jumhuuriyadda somalilan Waa- dadka muwaadiniinta ah ee joogay la xuquuqiin marka laga tago rate fow iyo rate two in la doortay amba codeeya xuquuqaha noocaasa mooyaane si sharci digin marka horena somalilan baa sharci ku dejisay waa lagu ogaa cashuur bixiyaalbay han ku wada ganacsigii waa tahay Een, cali waan iman doonaa waxaan dhegeystayaasha xasuusinaya haddii ay iminka nagu soo biireen halkaad nagala socota walaanta afka soomaaliga idaacadda v o da waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijka een, faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan een, dadka koonfurta soomaaliya kasoo jeeda ee laga raafay magaalada laascaano toddobaadka bilowgiisii ee, ciidamada ammaanka ee somalilan tallaabada ay qaadeen iyo een, martida igala qayb gelaysa waa cali camtar siyaasi kasoo jeeda gobolka sool een, sidoo kale xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan iyo garyaqaan madax bannaan mubaarak maxamuud falaag haddaba cali aan ku imaado ma hayno een, ciddaasaa laysa ama dadkani dadkay dad bay laayeen een, laakiin een, waa lagu soo dhex dhuuman karayaaba hadalka wasaaradda arrimaha dibadda ku qoran waxaa la soo xiganayaa hay-adaha sirdoonka iyo kuwa amnigu inay sheegayaan in lagu soo dhex dhuuman karo amniga halis ku noqon karaan waxa weeye haddii ereyadaa la eegayo waxaa la sheegay nabadgelyada darteed in nimanka loo masaafay waxaa gobolka ka dhacayeyna wuxuu ahaa dil lagu hayo dadkii gobolka u dhashay marka waxaan la qarinayaa maxay tahay ille waxa weeye maxaa ahayd wixii inaynu caddaynaa wanaagsan waxa weeye kuwa la la la daadguraynaya la wado waxaa lagu wadaa nabadgelyadii bay xumeeyeen marka iyagaa farta lagu fiiqay sida hadalku hamal dahnaa laakiin cid baa farta lagu fiiqay ciddii farta lagu fiiqay cidda ku fiiqdayna waa xukuumaddii ee tidhi maxaa ahayday amniga dartii baanu u mastaafirinay oo weliba si emergency ah dadkan u gurnay anigu emergency-gaasu baanu diidanay waata sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda kelmad bay isticmaasha hadalka somalilan waxaa ku khasbanaada inay tallaabadan qaado Een, ma la odhan karaa een, xal bay halkaada u aragtay maya waata haddii cidi dembi gasho xukuuman raggii sharciga yaqaana waa kan loo filaya waxa weeye haddii cidi dembi gasho ciddii dembiga gashay in loo dabagalo oo la baadho cid aan dembi gelin in loo ciqaabo maaha haddii dembi jiray ciddii dembiga gashay in la qabto ayay ahayd laakiin iminka sida loo dhacayo hadalka u dhacaya waxa weeye marka uu ka hadlaayo nin kale een, xamar waxaa ka dhacaya halkan ka dhici maaya micnii aaraareeba weeyaan kuwa toogta dadka xamar ee madaxa ka toogta marka laascaanood ka dhici mayso waanu ilaalinayna dee imise sanadood bay waxaanay socdeen maxaa loo ilaalin waaya War dad- markaa dalka waynu leenahay in la wada ilaaliyo waa waajib laakiin sida loo ilaalinayo waynay noqotaa si aynu ku wada qanacsannahay marka waxay ahayd inay arrintaa inay dejiyaan ciddii dembi leena ay dembiga saaraan dabeetana la qaado oo la xidho oo wixii uu waajib u leeyahay la mariyo oo sharciyadda la raaco Een, waa hagaag garyaqaan mubaarak ii een, halkaa ii joog waxaan dhegaystayaasha doonaya inaan xasuusiyo een, waxaanu in badan xidhiir la samaynay een, wasaaradaha arrimaha gudaha iyo warfaafinta iyo taliska ciidanka booliska ee somalilan si arrintan aan wax uga weydiino tallaabadan ay qaadeen laakiin ilaa imika noomay suurtogelin Een, laakiin waxaan doonayaa een, waxaa jira een, wasiir hore oo xukuumadda ka tirsanaa een, aan imika laakiin xilka haynin wasiirka hore ee beeraha somalilan axmed muumin seed oo een, isla barnaamijka la hadlay een, kana mid ahaa guddi muddo fadhiday magaalada laascaanood weliba een, xagga nabadgelyada loogu diray intii ay joogeenna dilal ka dhaceen waxaan weydiiyey een, aragtiisa la xidhiidha arrintan arrintan eh, waxaa ku jira guddigii wasiirada ah ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan u diray eh, muddo hore eh, sh- dhowr wasiir baanu ahayn waxaan joognay soddon maalmood bil iyo dhowr cishaan joognay bishaa iyo dhowrka cishaan joognay waxaanu xidhiir la sameynay eh, shacabka s- eh, muxuu ahay kala duwan ee laasaxaan u degan waxaanu wax ugu wareysanay aqoonyahanka dhalinyarta haweenka cuqaasha odayaasha culimaa udiinka cid walba gaargaar baan xitaa ayaan qof walba u wareysanay dadkaasi runtii een, waxaan waxaanan raadinaynay boogtan een, bugta ee dhiigan daadanaya ee faraha badan leh ee ee mar walba daadanaya muxuu xal xal baanu raadinaynay dabeed dadkaas waxa inta badan nagu yidhaahdeen dadkan hadda la raray hadalkii maalinta dhaweed aan idhi eh, waxaa laga yaabaa inay qaarsi kale u qaateen dadkan hadda la raray waxbay dileen oo waxbay laayeen cidna ma leh laakiin dadkan baa lagu soo dhex dhuumanaya bay yidhahdeen aan deegaanka ahayn marka sidaa darteed bay xukuumaddu mar labaad ugu noqotay dabeedna dadkii aan deegaanka ahayn baa la- ayaa la go- xukuumaddu go-aamisay eh, wafdigiina go-aamiyeen halkaa tegey in in deegaankii ay ka yimaadeen guryahoogii si nabada loogu raro dadkan le waa dad baa la saarayaa iyo waxan somalilan oo dhan bay dadku degan yihiin somalilan xamar bay qaar joogaan waa dad wada degan weeyeen oo aanan eh, dadka shacabka is- ay meel walba wada degan yihiin laakiin dadkan deegaankan markii shan iyo siddeetan qof intii somalilan jirtay shan iyo siddeetan qof baa lagu dilay eh, laascanood dilkan sababta keenaysa la baadi doonaya waxa la gartay waxan bal nabarkan dhibaatada halka ka socotaa marka tan waxaad xukuumaddu aragtay xal baa loo arkay balta dadkii aan deegaanka inay dhulka kale soomaaliyeed ka yimid in guryahooga si nabada loogu celiyo bal in ay dhiigan daadanaya joogsado waa intaa un waa gartay waxay ahayd een, dadka doodaya matalan arrintan waxaa lagu doodaya wakti in la siyaabay ahayd taasi miyaanay ii muuqanin me horta runtii waa dawaa horta in muddo in la siiyo laakiin eh, xaaladan meesha ka taagan darteed ayay dowladduna eh, muxuu ahayey ayay golaha wasiiraduna iyo iyo dadka deegaanka iyo guddida nabadgelyada ee laascaanoodba ama gobolka soolba waxaa la isla gartay in dadkan baabuurta loo diyaariyo oo la saaro hantidoodana ay qaataan mid ogowna qof kaste oo hanti haystay qof ay wada lahayn baa jira eh, oo la xasiyay laakiin han- hanti int iyagu- inta iyagu leeyihiin oo dadka reersoo dadkaasi ay ka tegeen oo la dhacaya ma jirto dadku waa dad islaama eh, inagu dad islaaminu nahay nina nin hantiisa ma qaadanayo ee waxa weeyaan markii la qaaday qof walba wuxuu lahaa ciduu kaga tegaya iyo cid ay wax wada lahayn baa jira Eh, laakiin saaritaankan la saaray waa xal laga geyn waayey dilkan dhacaya balinu joogsadeen kale waxaa la dilaya waxa weeye waa dadka indhaha indhaha u ahaa la- reer laascaalamka gobolka sool ee ama maalqabeenka ahaa ama madaxda ahaa ama ciidamada ahaa ama haween ha noqdaan haldoorka ayaa la dilaya waa hagaag waad mahadsan tahay Een, dhegeystayaaalkaasi waxau ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha axmed muumin seed oo barnaamijkan faaqidaada toddobaadka la hadlayey Een, waa tay Een, asiyo markan een, mubaarig dadkani gobolada somalilan bay ku nool yihiin laascaanood qura kuma nool inkastoo een, ay hay-adaha amniga ee somalilan sheegeen in laascaanood dilalka soo noqnoqonaya darteed iyo arrimo amni loo bartilmaameedsaday maxay uga dhigan tahay dadka gobo- gobolada kale arrintan dee horta een, walaalo dembigu dembigu waa wax cad oo qofku kaloo ficil ku yimaado amba qowloo la yaqaano oo deedna qofkii lasoo qabto dembigii lagu caddeeyo maxkamad la taago marka horeba waxaanu kugu tuhunsanay inaad dil disho ma u dhigmaysay in caruurtii iyo dadkii la dareeriyo ayaa isweydiin la diiyey oo mas amba mas- responka amba jawaabtay ka bixin lahayn mas-uuliyiinta amnigu su-aashan iyo dhibtan meesha ka dhacday ma u qalmaysay wax tallaabadan ay qaadeen arrintaa kuwaa gobolkaa laascaanoodna waa lagu gafay oo tallaabo sharciya looma marin tiixee distoorka lama raacin shuruucda kale caalamiga qaxoontiga iyo sifilka iyo xuquuqaha ka hadasha lama raacin wadda tan uga dhib yar dadkaa la saarayey muxuu ahaa go-aanka cidda qaadatay oo loo mari karayay ma jirin tallaabada ka dhib yari waxay ahayd oo dalka iyo dadkuba xitaa la garowshiya laga bixin lahaa dad in si fiican loo baadho kiiskan dembiilee lasoo qabqabto oo la yidhaahdo dim- intaasoo dembi baa laascaanood ka dhacday shar waxaanu dembiyadaa u haynay lixdii bilood ugu dambeeyey toddoba qof oo dadka halkaa ku abtirsamay xitaa taa lama hayo qof lama hayo En, Casiis cali cantar somalilan waxaa had iyo jeer en, xataa qoraalka arrimaha dibadda ku jirtay in dalalka jaarkana ay kala shaqayso in dad soo kac- soo qaxay en, muxuu ay ku noolaadaan si nabadgelya ana ugu noolaadaan go-aankani muxuu ku yahay wuxuu waxyeelo ku yahay taa aad sheegaysa buu ka hortegaya si fiican uga hortegaya tii maxaa ahayd ee international sharciga ahayd ee looga ahayd baa ayuu ka hortegaya wuxuu ka hortegayaa tii qaxootigu ka hortegaya tii dadnimadu ka hortegaya tii soomaalinimadu ka hortegaya waayo soomaali baynu isku nahay hargeysa dooxan hargeysa baan nin baa ku dhintay waxaa laga soo qabtay wajaale habeenkaa uu dhintay cabdirasaaq ee ugu dambeeyey ninkaa arrimaha gudaha u dhintay ee maxaa hayde maxaa dowladaha hoose markuu dhintay waxaan ee laascaano waxaan idhi ninkaas isla habeenkaas ninkaa wada dhinteen wajaalaa laga soo qabtay ninkii ciidanka jooga maxaa hayde laascaanood ee booliiska ah guriga cabdilaahi labagole wuxuu jiraa shan iyo toban tallaabo way qaban waayeen marka guriga hortiisa lagu toogtay waxa weeye way jifaan kuwaasina toddobaday seexdaan baan kuwana way soo jeedaanoo saqda dhexee qabtaan waagugama baryay inay wajaale ka soo qabtaan marka dalku inuu u wada sinaado sharciga inuu u wada sinaado xuquuqda dadka sida loo eegayo inuu u wada sinaado nabadda inuu u wada sinaado dhaqaalaha somalilan la wada leeyahay in la helo weeyaan welina ma jirto waa garta waxa ay dambadasi anagu waa somalilan la wada Een, hay-adaha amnigu ku doodayaan waxaan sugaynaa amnigii laascaanood tallaabadan ay qaadeenna farsamo ahaan iyo maamul ahaanba laakiin ujeeddada laga leeyahay tahay in amniga la sugo ma ku sugma ku muuqataa inay tahay een, mid uu ku sugmayo ma ku filan tahay aniga sida iila muuqato kuma filla waayo sababta ah wuxuu dhinacaskii jiray maxaa layga soo helaya berriba waan lumaya waxa weeye dowladdeenu indhaheedu ma furna so dowlad- dowladdu indhaheeda inay furto oo ay yeelato nabad sugid ilaalisa dalka oo dhaqdhaqaaqa so- la socota oo dadka la socota oo wax walba la socota in la helo weeye oo wararka si deg dega loo helo dabeetana si wax ku oolana wax looga qabto haddii ay taa weydo laascaanood baad sheegaysaa burca ku xigaysaa berberaa ku xigaysa saasaa dalka usii kala booramay kasoo soconaysaa hargeysu ma isugu soo ururaysaa Waa garta.
hargeysana waxba noqon mayso marka Een, xildhibaan maxamed xabiib maxay ka dhalan karaa arrintan dee waxaa ka dhalan horta kelmada ku horreysiiye dowlad dowladda aad dad maqasho dowlad dadka dhibaata ka furta way nooleysaa way karaamaysaa way sharaftaa laakiin dowladnimadu maaha halka dadka karaamada ka qaaday sharafta ka qaaday shalay dad ladnaayo furaashiya cariishya iyo guryo- guryo fiican ku jiray baa maanta gidaan gubta dowladnimadu taa maha dowladnimadu taa maha inay dadka dhibaatada ka furatay hoysiiso ayaa qaar ho- hoy fiican ku jiray oo soddon sano somaliland joogo ayaa maanta gidaan gubta qaabka ilaahay haynaga leexiyo gaaladu waxay idhahdaan markay halkaas ku buliso waxay idhahdaan kelmad bay idhahdaan markay derbigaa mogtahay not in my name in my name bay idhahdaan aniga magacayga laguma gelin taas ilaahay qaabka haynaga leexiyo isha haynaga leexiyo dadkaasina waa run rifanjigu soomaalidu weliba waa waxa maaragtay argoosku wax soomaalida u dhib yar waxaan fursaddan uga faaidaysan yahay walaalaha leh samra oo kuwo kaloon iyagu waxanba ogeyn oo halkaa jooga idinkuna ku xadgudbina samra ilaahay idinma ooji doono hadday qaarkaa idin xumeeyo joogo waa koox bareedho weeye dad kale reer somaliland oo dhani way kasoo horjeedaan arrintan way fitay ceergaaban arka iyo uu abaabul ka socdo abaabul uu ka socdo oo baxa laleeyo shacabka ay kaceen dowladda ka mas-uul oo khasaare halka ka yimaadana hargeysa ku fidi kartaa marka dee geel duqdiisii durdurisay arrintiisa maxaad marin bari dowladdii baa durdurisay oo fawdadaa furtay shacabkii markaasuu inay sharciga gacantooda ku qaataan soo maymanayso dee markaa dadka reer cergaabana wax leh war walaale dadkaa waa wada nooleydeen cagtoo dhiga dee yeena gulufka ka socda laascaanood dee idinkuna inaad ku ginac qabsataan idinma wanaagsana dad wanaagsan baa tihiin gobolkii lagu urursanaa baa tihiin xamil oo dulqaato oo weliba dadka ilaaliya oo difaaco waxaa tirahdaan waa dadka waan wada noolayne ciddii dembilaad soo qabta biyo ganacsigan ilaahay baa rasaqa qof walbaa ku joogo ku qorayta arrintan markaa waxaa ka dhalanaya isnacayb baa ka dhalanaya dadka dhexdiisa dhibaato ku abuureysa hadda imika sool dhexdeedii baaba la- la- ay ka- ka socotaa waxaan arkay ninka ra-iisul wasaaraha ka dowladda soomaaliya fadhida roble isaga laftiisu ugu hadlay dee si macquul ah maahin gulufkii buu qayb ka noqday waxay inuu ka hadlo gargaar in dadkaa la qabto gacanta lagu qabto bayroofayga ayay heeteen Is- isna dee Orti- u Garanti- bortisaday.
isna isku sii siyaasadeen u siyaasaday
dee dee mas-uuliyad maantaas ina tahay mas-uuliyad maaha marka waxa weeyaan dadka mas-uuliyiinta iyo Waa ilaahay uga baqan mas-uuliyadda fiican inay dadka riciyadda waa inay ilaaliyaan baa fiican inay tala- aan markaa halkaan maraye somaliland ka bixin laascaanood jooga ismalhii garashalaan bay ka tahay
waa gartay iyaga laftooda inta su-aalaga weydiiyaan mudan maxaa ka dhalan kara dadka soomaalida ee shacabki waxbay wadaagaan dhulka soomaaliyeed meel walba soomaaliya way wada joogtaa arrintan ma saamayn kartaa ma ka dhalan kartaa nacayb soomaalinimo dadka shacabka ma ka dhalan karaa ka tallaabada dhalan kartaayo maantaba wixii somaliland u dhashay ee baydhabo ku noole way og yihiin dhibaatada ku dhacday waayo dadkii kale marka sidaa loo geysto iyaguna way baqayeen tarar baa galaayeen awalna waxay ku joogeen nabad iyo wanaag iyo soomaalinimo ay ku fadhiyeen oy danahooda ku haysteen marka way dhacaysaa waxaweye haddaad halkana tid foorta haddaad halkan haddaad wax ka elidid xaggaasaa lagaa soo eliy ma garata markaa dhibaato badan oo nabadgelyaha bay keenaysaa arrintani arrin xasaasi ahayd inay fadhfadhaan oo ay maganaysaa galaan dawladdeenu maan jeclayn anigu maxaa ahayday sida ay u gashay ee degdegaa ee dee la raafayo markii wixii dembi ahaa in la qabto wixii kale ee laga tuunsan yahay in la saaro laakiin dadka in la kala reebay
waxaan dhegeystayaasha mar kale xasuusinaynaa in guud ahaan hay-adaha ku shaqada le arrintan in telefoonada ka jawaabi la-aantooda ee ka hadal la-aanta in laga wareysto arrintan hadday ay tahay arrimaha gudaha hadday tahay ciidamada booliska sidaa darteed dadka dhegeystayaasha mar kalean xasuusinayaa doorkii dhinaca xukuumaddu ay arrinta wax ka odhan lahaayeen anaa anagu ka hayn maqnaanshahooda telefoonadana in badan aanu muxuu ahaye ku daalnay waatay mubaarig waxaan imanayaa isla su-aasha calan weydiiyey si guud maxaa ka dhalan kara ka dhalan kartaa waa cawaaqib xun oo isnacayba oo dadka somalilan ee adduunyada ku firfirsan ee laga yaabo inay beer wadanka aada uma kala qaanin ku leeyihiin dhululka in ay cidhiidhi iyo amni darro iyo bililqaysi iyo xumaani ku dhacdo laga aarbuusto waana sunno xun tallaabada qaadaysaa nirig xalaali hal xalaali nirig xaalaala ma dhashabay hayd tallaabo amni lagu sugayna may hayn dadka waxay keenaysaa nacayb iyo in somalilan dadkeedii lasoo ururiyo oo soomaalidii kale u aragto dabbaas oo aan lana noolaan karin oo aan loo hoyan karin oo gobonimo ku jirin marka arrin aada iyo aada xun bay keenaysaa xagga dhaqaalaha xagga socodka xagga wax walba wayna way ka saameynaysaa waatay mubarak waa mahadsantay isla maxamedow inagoo xalka u imaano gabagabadii barnamijka kusoo dhowow lakiin aan su-aal ku raaciyo matalan haddii iminka lascanood hadalladaynu xiganayno maadaama halkan aan cidi ka fadhin xukuumadda waxa weeye hadalladay soo saareen wasaaradda arrimaha dibadda iyo boolisku arrimaha dibadda waxaa ku jiray tallaabada somalilan way ku khasbanaatay waxaa kaloo ku jiray amniga lascaanood darteed ayaa loo sameeyey haddii taa aynu xigano ma suuragalba in gobollo kale ay ku fido
wayba fitay oo shacabkii dee waa kuwa gacanta ku qaatay wax la yidhahdo waa ku khasbanayna ma jirto dadkani waad garanaysaa nin horta dadka soo qaxeeya meelahan yimaadaay waa dadkii deganaaye colaada nacay wey intooda badan ninety percent wasta oo aada u nugulo nabad nabad jacayl baa keenaalka ilama aha inuu qof dee fallaago oo dee lagama waayo qof fallaage inay dad si maaragtay kulana shira ama si guud dad u badheeri kara shara ama wax dili kara iyaga baa magageliya doona de adba waad garanaysaa de qofka reer somaliya was garanaya markuu waddan shiiyo joogo dhulku isku nabaya war waddankani ilaa maanta sharcigeed wax ku qoran dadkii lixdankii aabayaashood jireen dad baa hanti kula fooqiyo kule shan sanadood baad ingiriiska ku wada qaadataan maxaa leedaha dhalashada markaad tagaan ee halka yaacan dee inaguna waddan baynu noo shuruucda caalamigan aqbalnay ninka soddon sano ganacsi ku lahaa laascaanood ama boorele ku lahaa ama hargeysa ku lahaa xaq wuxuu leeya inuu sharcigiisa u itaaq lahaa xaq uu lahaa haddii weli dastuurka aan la fulino dastuurkii weli arrintaa xaray waxay ahayd in lasii ixtiraamo si isfahma lagu ixtiraamo iyadoo lagu qiimeeyo oo lagu shafad waatay aan hataa fursad loo heli maayo way mar kasta wax- aan maalig inagoo gabagabada imaanna waxa kelmadaasu baynu xiganaynaa amnigan laascaanood baa lagu magacaabay in dadkan loo saaray ma suuragal ba in gobollo kale ay ay ay ku fido de waa arrin iska hor imaada oo tanaaqud isku samaynaysa haddii ay ujeedeen ay yidhaahdeen tallaabadan waxaanu u qaadnay in aanu laascaanood amni darradii iyo dilkii ka dhacayay jawaabteedii haddana gobollo kale oo aanay waxba ka dhicin ay farafareeyaan de waa arrin dad taarget group oo dad qura uun la beegsanayo oo qof aan waxba gelin oo inoosan oo dembilaawo ah oo somaliland sharci kusoo galo sharci ku degan oo ku ganacsanay oo ku dhalay oo ku dhaqmay lagu saarayo maya waa arrin weyn oo iska hor imanaysa oo hadalkoodii bay burinaysaaba waa burin markuu tusaale ahaan hadalka ay leeyin leeyihiin amnigii baanu dartii baanu tanu qaadnay ee haddana ay leeyihiin gobollo kaleanu geynayna waa arrin waa arrin waa arrin ka hor imanaysa sharciga iyo qaynuunka iyo xitaa go-aankoodii bay burinaysaay oo ay ka dhigaysaa waxba kama jiraan markaa waxaan kelmad kalan ku darsanayaa unoo ah arrintaasi sharci iyo caqli midna suurtagalumay ahayn dariiqa loo maray habraaca loo maray sida loo gacanta loo maruujiyey loo dedejiyey waxaasoo dhan shuruucdeenna dastuurkeenna shareecda islaamka xeerarka caalamiga ah ee somalilandna ay aqbashay ka midkaa waxaasoo dhan waa arrin waa waa waa la jibiyey looma aabayeelin lama eegin sharci looma raacin Watay.
wadankuna waa wadan dee curdina soo korayo siduu sharciga u ictiraamo ayaa beesha caalamka iyo adduunyadu ku aaminaysaayo ay lagu maalgashanayaayo lagu soo degayaayo laakiin meel waxaas rikoorkii u gelaya haddii rikoor xumi kuu galaan oo liisanka aad qaadanaysa imika inaad shil badan tahay kuugu jirto meel liisan lagu siinayo aad iyo aad baana arrintaa uga way hadlay.
een, xalkii baan umana lakin cali su-aasha aan- aan ku weydiiya adiga laftiga iminka tusaale ahaan gobollo kale oo lasoo hadal qaaday marka een, amnigii lascaanood haddii gaar u ahayd arrintani ma muuqato waayo sababto ah hadda waxay sheegaysaa haddii gobollada kale la- la tago dee taarget in loo yahay reer in la doonayo in laga saaro dal taasina waa waxyaalaha mamnuuca inaga ah tanaa lagu khaldamee khalad kale aan galo haddana oo adduunka o dhan qayliyo oo ceerigaabo way joogaan burcana way joogaan dee berita toba dheer baa ku xigaysa ceerigaabo waxay maqlahay shan iyo toban cisho ha kaga baxaan laakiin weli lama hayo een, qoraal cad oo een, een, een, rasmiya Facebookgan ku arkay. laakiin dadka dadka deegaanka ah ee ceergaabo degan waxa weeye had iyo jeer ay haytirin baa iman lahayd naabcaasho ay odhanayaan wax iyagii bay ka shaqaystaan wax iyagii baa sidaan dadka qaar waxa weeye in ay loo ogolaado maaha dowladdaa ka hortaagneyd iyo sharciga haddii dadka kaleelo sharciga gacanta ku qaata dee dadka way eryanayaan waa garta dowladdu damaanadii ay qaatay waa inay fulisaa had- tan imika laynagu haysto mid ka daran ayaa imanaysa oo adduunka o dhan ka soo qaybin doona dowladdu ha ka digtoonaato inay cid dambe saarto oo ay gobol ka saarto ayaan anigu leehay ha ku ekaato intii imika khaladkii imika dhacay khalad kale haddana yay ku xogsiin waa way wada joogaan ilaa doora baa la jooga sayrac baa la jooga dad ajnabi meel walba way jooga marka waa khalad soomaali meel walba way jooga Een.
amacaadaa jira waxbarashaa jirta dadku isku dhex jiraan wey waddooyinka inoo furan way isku dhex jiraan dadkii dadkii yaan la kala saarin marka haddii dadka la kala saaro haytari nabcaansho iyo waxay iman doontaa umuladaxula iman doonta wata een, su- ah, waxaanu maraynaa xalkii ugu dambeeyey aan cali aan kaa bilaabo sidee baa qofka dembiilaha ahna aanu u dhuumanin oo shaqadii dembiga ee uu galay shaqadeeda iyo waajibkii sharciga ahaa looga maraa looga qabsadaa qof kalena aan loogu xadgudbin oo aanay u dhicin een, iyadoo laisle waxdawey wax ka weyn u iman een, xal kasta muxuu ku yahay arrintaas leeda waa lagu furdaamin karaa waxaa jira dal dal markaynu nahay dee waxaa u dhisan hay-ado cadaaladiya hay-ado security-giya hay-ado ayaa dhisan isku wada xidhan waa inay hay-adahaas isku wada xidhan yihiin waa in la heli karaa qofkaas dembiilaha ah oo keliya ee aan la odhan karin dee maxaa ahayde maxamed abi baa ku jiri oo lagu dari kara ee lagu dari karaa un in adigu dembiga kugu ekaado haddii laakiin la- la yidhaahdo dadkao dhan baa dembiilayaala sidaa imika dhacday oo welina la leeyahay waa la wadaa de dowladdu yay jeedinayn indhaha dadka Eh, yay ku jeedinayn meel kale wixii iyadu ay ku khasaarteen inay ku jeediso cid kale maaha waxaan odhan lahaa dowladdu ha ka waantowdo in ummadahayna hadal hayaan inaynu sideenna hore u dhaqanno inaynu nahano dal la leeyahay waxbuu hiranayaayo meel buu ku socdaayo dee wuxuu leeyahay gool buu leeyahay uu ku socdo inuu doo- inuu ka mid noqdo adduunka dal adduunka ka mid noqda laakiin sidan imika ma nahina waxaa laynagu celiyay nineteen ninety-gii waatay aad baad mahadsantay een, cali waatay een, mubaarak su-aasha hadda khadar ka jawaabo een, waan ku raacsanay een, cali een, intaa uu ka jawaabayba Een, waxa weeye ha- waxay arrintaa noqonaysaa xalkeedu hay-adaha amniga oo xilkooda u guta xilkoodii waajibaadkooda guta oo sh- cadaaladda hor keena ciddii dembiga gashay oo baadha ilaalisa amniga muwaadiniinta iyo mas-uuliyiinta iyo qoorweynta la laynayna ilaalisa oo xiliska saarta oo si feejigaan leh u ilaalisa oo ciddii sharciga ku gaftana sharciga hor keenta waatay aad iyo aad u mahad waayo xildhibaan maxamed cali ugu dambeyn xal sidee dembiilaha ay waajibkeeda uga gudan kartaa dowladdu iyadoo aan ku xadgudbin dad kale oo aan waxba geysanin soomaaliya waa taqaanaayo aqoon bowleeda sida dambiilaha loo soo qabto dadka kalena loo ilaaliyo oo dheer bowleed kaysas ay adag tahay in lasoo baara buu soo baarino ciidda ku hooseeyay kuwa isoo yarayaraya baaris lagu helayo banaanka la keenayo saa loo kala saro cidda cadaaladda xaq uladina mariyana mariyintii kalena fasax la siiyo dee dalku waa dalkiiyo dee tiyaasha gasho xalku wax wey waa waxaad geysateen waa geysateen joojiya wataaga in lagu joojiya aanu soo jeedinaynaa intaad geysateen waa geysateen inayna tallaabadii sii socon oo dadka inta hadhay aad ka joojisaan maxaa la idhahdaa fadqalalada iyo dhibaatada iyo kicinta iyo iyo iyo cayrinta iyo iyo werwerkaas ku abuurteen oo bayaan ku soo baxo madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan usoo jeedinaya mudan muuse biyo cabdi inuu qoraal ka soo saaro uu go-aan madaxweyne oo sharafta qarannimada iyo ummadda uu madaxweyneha u yahay si aan magaxuma uga raacin adduunyada kale iyo dadkaynu walaalahane soomaaliyeed inuu qoraal soo saaro abologes ka bixiyay intii dhacday inta dambana u ihahda nabadgeliyaa ku joogaysaan ilaa qof ilaa qof isagu dambigala mooyaane inuu tallaabo ka qaado raggii waxaa sameeyey madaxweynaha suu magaciisa u badbaadiyo magaca ummadda somaliland uu badbaadiyo waa waajib weeyaan ayaa ka ratimaya waa hagaag dhegaystayaal intaasi waxaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o edu ka imanayay toddobaadkan magaalada hargeysa waxaana ku saabsanaa oanu kaga hadlaynay tallaabada somalilan ay kaga saartay magaalada laascaanood dadka u dhashay koonfurta soomaaliya barnaamijkan waxaa igala qaybgelaya oan ugu mahadnaqaya wakhtigooda siyaasi cali axmed cabdi cali cantar oo ah siyaasi kasoo jeeda gobolka sool sidoo kale barnaamijka waxaa igu marti ahaa oo igala qaybgelayay xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan iyo sharciyaqaan mubaarig maxamuud falaag dhammaanti waa ku mahadsantihiin wakhtigiina nasiseen dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadta toddobaadku intaa ayuu ku dhan yahay tan iyo kulan dambe waa anigoo khadar maxamed cakuulo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo